halkan waxaannu ka soo jeedinaynaa baaq baaqaasoo ku wajahan colaadda ka taagan ama dirirta ka taagan magaalada cawsane oo ay dad beelo ah oo walaala ah oo isku deegaana oo isdhalay oo is ah ay ku dhex marayso magaaladaasi dirirtaasoo kaliftay inay maanta keento dhimasho iyo dhaawac marka waxaan ugu horrayn baaq u diraynaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya magaalada cawsare weliba sida bilaad micnaha ah dhiiggooda ku daadinaya si shuruud la'aana inay ku joojiyaan xabaddaa ka socota eheliga ah ee magaaladaa ka socota ee dilaysa wax dilaysa laakiin waxba aan daaweynaynin
beelaha walaalaa oo ku diriray gobolka sanaag gaar ahaan cawsane waxaan ka codsanaynaa wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho dagaal in dagaalka la joojiyo oo si nabadgelyo ah wax la ysku hayo oo silmiya lagu dhammeeyo golaha xukuumaddana waxaan ka codsanaynaa inay arrintaasi si degdeg ah ay halkaa ciidamo u geeyaan oo wax uga qabtaan oo labadaa beelood oo walaalaha ah oo meeshaa dirirtu ku dhex madhay la dhex galo waxaannu baaq ku diraynaa dadka walaalaha ah ee jid iyo jabad iyo ceelwadaagta ah ee deegaanka cawsane ee diriirtu ku dhex marayso waxaannu halkan ka leenahay walaalayaal waxa aad tihiin laydiin sheegi maayo waxaad tihiin dad wada deggan isku degaan ah wada degganaan doona waxa dhimanaya ama dhaawacmaya waa wax idin wada taabanaya ama ina wada taabanaya waxaannu halkan idinka soo jeedinaynaa dagaalka foosha xun ee aan diinta islaamka derisnimada iyo dadnimada midna ku fiicnayn in la joojiyo wixii hore waxaanay ku darsanay intii ku dhimatana ilaahay naxariistiinaan u weydiinaynaa inta dhaawacana ilaahay inuu boogadhayo ayaan halka uga baryaynaa waxaan leenahay reer cawsanow maahmaaha soomaaliyeed baa jidhayo waxa la yidhi saddex waa masiibo saddexna waa maradhaaro saddex baa ka macaan saddex baa loo maara heli waxaan ka soo qaadanayaa maahmahda saddexleyda midda idinkusaysa oo ah col waa musiibo waanwaanna waa maradhaaro nabaddaa ka macaan waxaan loo maara helayn qof dhiig qaba war qofkii dhiig qaba maharo looma helo dhirtaa u dhaqaaqda meeluu galu waayaa cidhiiri buu adduun iyo aakhiraba galaa ka tanaasula dirirtaasaan leennahay dawladda waxaan leennahay laamaha ay qusayso oo fulinta arrintaa inay si degdega uga howlgalaan sidoo kale waxaan baaq nabadeed aan u diraynaa inay hawshaa si awood leh mug leh firfircooni iyo degdeg leh uga qayb qaataan oo wax uga qabtaan dawladda madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne waa inaad arrintaa tallaabo cad ka qaadaan waa inaad guddi u dirtaan waa inaad ciidamada ku amartaan inay kala dhex galaan dadkan ku dagaalamaya deegaanka ee walaalaha ciddii u hoggaansami weyda nabadgelyada iyo dagaalka iyo xabadda inay joojisano dhinac looga soo wada jeesto sidoo kale waxaan leenahay beelaha walaalaha ee reer puntland dhammaantiin waxayna saaran xil haddaynu mudanayaasha nahay haddaynu ismada nahay haddaynu waxgaradka iyo nabadwannada iyo ganacsatada nahay arrintaa waa inaynu u gurmannaa inta aan dhibtu intaas sii dhaafin walaalaha ilma abtigaa abtiga isu ah seediga isu ah albaabada isugu qabsan yihiin inay maanta beer labaatan labaatan isku laayaan waa garaad xumo arrintaa ha layska daayo hana laga waantoomo runtii intaan ka ogahay xukuumaddu dadaal badan bay ka gashay wasiirro afara bay halka ka dirtay oo hawshaa gelay waxaan ogahay odayaasha gobollada hayland iyo sanaag inay guurto u direen oo meeshaa muddo la fadhiyey inaan weli sidii la rabay waxu dhammaanin waxaan leeyahay reer cawsane caqligu ha shaqeeyo isla hadda waxaan ogahay in dawladdu ay guddi u saartay oo hoggaaminayo wasiirka amniga gallan waxaan rajaynayaa inay ku guulaysan doonaan baarlamaanka maanta waan kaga hadalnay arrintaas cawsane ilaah iidankii waxaan rajaynayaa dadaallada hadda muuqda inay midho dhali doonaan waxaan ugu baaqayaa walaalahay ilaahay inay ka baqaan oo dadka walaalaha oo islaynaya aanay qoryo isugu dhiibin
sidii xildhibaanada iga horraysay saxaabada ay sheegeen waxaan halkaan baaqnabaad uga diraynaa labada beelood oo walaalaha ku dagaalamaya gobolka sanaag gaar ahaan deegaanka cawsane waxaan leenahay walaalayaalow dagaalka ha la joojiyo dagaalka ha la joojiyo dagaalka ha la joojiyo dagaalku wuxuu soo kordhiyaa saddex arrimood buu ku soo kordhiyaa bulshada wuxuu ku soo kordhiyaa agoon iyo asay iyo xabaal buu ku soo kordhiyaa iyo xusuus wax kaluu soo kordhiyo ma jiraan waxaanu leenahay deegaanka waa ka naf doonaa waxyaalaha noocaasa ma qabin maanta yaan loo horseedin dhibsii socota oo intaa ka badan waxaan leenahay hala joojiyo hala joojiyo hala joojiyo